halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan ku soo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn ku soo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
kulanti wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeena kulanka waalidiinta barnaamijkan ayaan dhegaysta kugu sinaa naseexooyn iyo talooyin wax ku ool ah oo ku aadan waalidnimada ugu wanaagsan waalidnimadu ma sahlano waalidnimada wanaagsan waxay u baahan tahay dadaal waalidka wanaagsan waa midka mar walba u heelan inuu go-aankiisa ku salleeyo u danaynta canugiisa waalidnimada wanaagsan ma ahan micnaheedu in waalidka uu ahaado mid dhammaystiran malahan qof dhammays ah sidoo kale ma lahan canug dhammays ah taasi oo aad ku hayso maankaaga ayaa muhiim ah marka aanu dejinayno rajadeenna waalidnimada wanaagsan ma ahan in aad ka dhabayso boqolkiiba boqol dhammays dhinac walbo balse micnaha ma ahan in aanu yoolka baayacno waa in adiga waalidka ah marka hore aad dejisato wanaag heer sare ah kadibna carruurtaada waxaad u xariiqdaa carruurtaada waddada iyo tusaalaynta mar walba magacaygu waa farxaan cali mukhtaar barnaamijkeena maanta waxaa marti noogu ah aqoon-yahaan ismaaciil oo ah khabiir ka hadla arrimaha guud ee qoyska iyo bulshada intaba kuna sugan caasimadani nairobi barnaamijkan ayaa waxaa laga dhagaystaa kenya soomaaliya jabuuti iyo etoobiya waxaan doonaynaa dhagaysta inaan maqalno afkaartaada ku aadan qodobkeenna maanta miseba ma haysaa su-aal guud ee aad doonayso inaan kaga jawaabno barnaamijyadeenna miseba soo jeedin iyo talooyin aad u haysid waalidiinta lana wadaagi rabtid waalidiintaasi kula midka ah fadlan nagala soo xiriir barteena facebook ee kulanka waalidiinta miseba fariin noogu reeb whatsappka lambarkayguna waa plus laba shan afar toddoba saddex lawo eber saddex lawo toddoba saddex sagaal waan kaga fadhinaa afkaartaada caruurtaada u diyaar inay dhegaystaan barnaamijka sisime sheeko sheeko oo hadda inoo xiga barnaamijkani maanta waxaa ka mid ah waxyaabahay ku maqli doonaan barnaamijka sisime sheeko sheeko golaa waani caadi oona waxbaa laga bar mar labaad ayaan isku dayey anigee aabbana waxaan sameynay doolsho aad u macaan yaasmiin iyo cabdirashiid runtii talooyinkiinu waa kuwa dhaxalgala inta aan u gudagelin barnaamijkeena maanta oo aan martida fursad siinin aan wada dhagaysanno aragtida waalidiinta geeska afrika oo aan wax ka weydiinay waxa ay carruurtooda baraan iyo dardaaranka ay siiyaan sida tan ayayna uga falceliyeen waxay tahay in dhibaatada ay leedahay muqaadaraadka inaan had iyo jeer uga sheekeeyo siba markay habeenkii seexanayaan oon ugu dhigaba sheeko sheeko inta badanna waxaan ku mashquuliyaa madaarista iyo weliba dhankaasi iskuulka si ay u helinba nafaas oy arrimahaasi ay muqaadaraadka mise ay saaxiibo xun u yeelanin maadaama waqti culus lagu jiro oo ciyaalka musiibooyin badan haystaan sida muqadaraadka iyo dhibaatooyinka faraha badan maandooriyayaasha ilmahaaga tan koowaad inaad la saaxiibtid ayaa wanaagsan la saaxiibitaanka cunugaada aad la saaxiibaysa waxay sababi kartaa cunugaaga inuu marwalba kuu furnaado oo waxaa haysto dhibaatooyinka haysto mase wuxuu u soo arko uu kaala sheekaysto wixii tala oo wanaagsan naasiisid in aan yiraahdo hooyo saaxiibka xun ka fogow in aan yiraahdo meelaha xunxun ee la iskugu imaado ka fogow in aan yiraahdo saaxiibada waxyaabada xunxun isticmaalo aada iyo aada uga fogow in aan maxay ahayde cashirada koowaad aan siiyo ay ka mid tahay salaamka allah iyo ka cabsida allah waa tahay ustaadii kusoo dhawo barnaamijkeenna dabcan waad maqashay waalidiintaasi maxaad kaga falcelinaysaa afkaartooda afkaartaas waalidiinta ka dhawaajiyeen waa mid saxa aada u wanaagsan sharafna u ah waalidiinta ilmahooda ku barbaariyey afkaarta wanaagsan ee diinta siday sheegeen waa arin aad u fiican oo aad u wanaagsan oo aad iyo aad xagga diintana laga hadlay oo maaragtay oo leh waxtar adduunya akhraba waa tahay dabcan ugu horeyn horta waa maxay dabeecadda wanaagsan ee markaas caruurta marka la yimaado dabeecadda wanaagsan horta dabeecadda wanaagsan awalan horta waxay ka dhalataa ilaahi subxaana watacaala ayaa horta keena kuna keeno maaragtay ubadka adduunyada ku dhasha ama labada waalid ay kala helaan waxaa kale oo maara dabeecadda wanaagsan u keeni kara ilmaha ama bari kara waalidiinta barbaarinta ilmuhu axaadiis fara badan baa kusoo arooreen aayada fara badan baa kusoo arooreen inta hadda kuma koobi karno laakiin waxaa wanaagsan in ilmaha lagu barbaariyo diinta suubanaha nabiga caleyhi salaatu wasalaam diinta islaamka lagu barbaariyo ilahna subxaana watacaala cabsidiisa ilmaha la baro ilahna subxaana watacaala ilmaha inaad u horseedo ma aha caay afligaado akhlaaq ma aha ilmaha waa inaad barbaariso nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilmaha madaxa u saleexeyn jiray axaadiis fara badan keen doonaa insha allahu tacaala taas ayaa ka mid ah waa tahay marka waa maxay muhiimadda ay leedahay in caruurta aad ku barbaarsid mise aad bartid akhlaaqda wacan muhiimadda ay leedahay awalan hortan xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raaciyati dhammaan waxaad tihiin raaci oo dad mas-uul buu ilaahay idinka dhigay qof kastana wax allaala wixii mas-uul uu ka yahay maalin qiyaama waa la weydiina waxaa ka mid ah caruurtii caruurta oo akhlaaqda wanaagsan lagu barbaariyo haddaad ilmaha caruurta wanaagsan lagu akhlaaqda wanaagsan aadan ku barbaarinin faa'iidada ay leedahay iyo khasaarada ay leedahay waa la garan karaya axaadiis fara badan baa ku soo arooray marka anta mas'uulun an ahlika wa anta mas'uulun an abnaa'ika wa an ciyaalika wa an miman taxta qof kasta oo adiga aada mas-uul ka tahay waa la weydiina maalinka qiyaama mas-uul baa ka tahay waxaa la rabaa in ilmihii tarbiyad wanaagsan akhlaaq wanaagsan oo la baro faa'iidadaasay leedahay waa tahay marka waalidiinta siday ugu shubi karaan caruurta kolkay yaryihiin akhlaaqda wanaagsan ilmuhu wuxuu ka dhexlahayaa waalidka iyo qof kastoo guriga jooga ka dhexlahayaa akhlaaq wanaagsan siday ay ugu shubi karaan waa inay ayaga horta ishagaajiyaan akhlaaqiyan akhlaaqda diinta wanaagsan awalan horta ayaga waa in laga helaa ayagaana ku shubi karaa waxay kaga shubi karaan waa inay ayagu ka dhaxlaan ilmuhu ay ka dhaxlaan waalidka saasay kaga shubi karaan dabeecadu wanaagsan waa inay ilmihii ay ku hagaan oo ilmihii ay ku toosiyaan xataa hadduu uu halleeyo in la garaaco maaha waa in loo sheego waxaan inay xun yihiin haddii maaragtay ama cunugii khalad uu ku sugan yahay waxaa la rabaa inaad caaydo ma aha inaad aflagaadaysato ma aha aabbaha iyo aabbaha iyo aabbaha iyo kaha iyo kaw dhala cun in la dhaho ma aha waa akhlaaq wanaagsan tarbiyad wanaagsan waa in ay baraan ayagaana ku shubi karaa waalidku hadduu akhlaaq xun leeyahay ilmina akhlaaq xun uu ka dhaal xataa soomaalida waxay dhahdaa sheekh baa shaydaan dhala markay saa leeyihiin yani miaal un bay ku keeneen laakiin ilaahi subxana watacaala ayaa wax kasta gacantiisa ku jirtaa ilahi baa wax hagaa laakiin waxaa la rabaa sababta ina adigu aad la timaado ee ilmuhu akhlaaq wanaagsan kaa dhaxlaan caalamka hadda waxaa ka dhacaa waxyaaba aada u fara badan ee caruurtana ay markaasi fahmi ay fahansaneen ay fahmayeen sida diinta oo kale oo marar qaar lagu marin habaabiyo oo falalka yacni xag jirka iyo waxyaabahaasi hoos yimaada waalidiintu maxay samayni karaan oo maxaa la gudboon si ay u hobsadaan caruurtooda in ay fahmihayaan ay garanayaan diintana si fiican ay ugu barbaariyaan kolka ay aada u yaryihiin
horta falalkaas ee argagixisanimada iyo xumaanta u horseeda horta waxaa weeyaan akhlaaqda ilaahay baa gacanta ku haya laakiin waxaa la rabaa waalidiintii in ay ilmahooda marka horeba dhaqanka suuban ee diinta wanaagsane ay ilaahay subxaana wa tacaala noo soo dejiyey maxaa xun iyo maxaa san ah waa inay ilmahooda madaarista iyo qur-aanka iyo meelaha maaragtaye macadka ee diinaha laga barto inay geeyaan inay ku dadaalaan cunugaada horta meeshuu ku sugan yahay iyo waxyaalahu ku sugan yahay iyo wuxuu yahayba waa inaa adiga sabab u noqotaa ilmo cunugaada inaad horta ilaahay aad aad barto ilahay wuxuu yahay inaad barto diinta islaamka waxay tahana aad barto nabiga moxamed calayhi salaatu wasalaam ee lasoo diray inaad barto iyo waxyaalaha kale iyo saxaabadii iyo atbaacu taabiciinta iyo taabiciinta oo dhan ay akhlaaqiyaadka diinta o dhan inaad barto kadib cunugaada meel waad ku hubsan kartaa waad dhihi kartaa cunugeyga maasha allah meel baan mariyey waa tahay marka dabeecado noocee ah oo rasmi ah ayay waalidiintu la imaani karaan si ay u hubsadaan in caruurtooda ay kaga daa'idaan iyagana ay u noqdaan tusaalaha wacan dabeecad wanaagsan ee waalidiintu ee waalidiintu ee la iman karaan waxaa weeyaan waa in ay diinta ku xirnaadaan maadaa naha allaahu wamaadaa naha rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam horta taas dabeecadda ee kala imaan kara ilmihiin ay ka dhexli karaan waa taas ilaahay muxuu reebay wamaa aataakum rasuul nabiga calayhi salaatu wasala wuxuu idinla yimid oo wanaagna qaata wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu idinka reebana ka reebtoonaada dabeecad wanaagsan ay la imaan karaan waxaa weeyaan in ay diinta ay ku dhaqmaan labada waalid ee ilmaha isku dhale waa awalan horta waxa ugu horeeya oo ugu wanaagsan waa inay horta akhlaaqiyaadka diinta ay qaataan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la ammaanay ilaahay baa wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxaad dul ku dul sugan tahay akhlaaq wanaagsan oo aad u weyn marka akhlaaqdu waxaa weeyaan waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu janno tago waxaa la rabaa cunugan waxaa weeyaan uu adigu ku fiirinaya waa qof oo maaragtayo ku ilaashanayo marka saa daraaddeeda waxaa la rabaa inaad adigu ku shubtid akhlaaq wanaagsan
waa tahay marka talooyin iyo nasiixooyin noocee ah ayaad u diraysaa waalidiinta si ay caruurtooda uga dhigaan kuwa ugu wacan ee ugu wanaagsan nasiixooyinkan ugu diraya waalidiinta axaadiidka nabiga caleyhi salaatu aayadda qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala iyo axaadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam labaduba way istafsiiraan nasiixooyinka aan u diraya waxaa weeyaan nasaaxada aan waalidiin dhammaan waalidiin soomaaliyeed meel alle meeshay joogaan ama islaam soomaali herad ama soomaali noqon waxaan u dirayaa ubadkeennu aan ku barbaarinno diinta islaamka sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo akhlaaqda wanaagsan oo nabiga noo keenay caleyhi salaatu wasalaam baaqaasaan u dirayaa meel alle meeshay joogaan waa inay madaarista geeyaan waa inay diinta baraan waa inay maaragtay ilmahoodii xumaan ay ka ilaalaan waa inay maaragtay ilmahoodii tiifiyada iyo waxyaalahaasoo dhan war waxaan ku idhi cunug waxaad arkaysaa jaga xeeran oo guri ka soo baxayo waalid baana ku nool waxaa la rabaa inuu yidhaahdo saa soo koriyey ma arki kari waxaan akhlaaqiyan diiniyan ma banaane madaxan iska jar sidan aad wada iska dhaaf waalidka xaq buu kuleeya inuu saa ku yidhaahdo dhankaasi iyo su-aalaha nooga yimid dhegeystayaasha dhegeystaani kenya waxauu leeyahay maxaa ku dhaliyaa caruurta in ay noqdaan kuwa rabshado badan oo dagaal badan guriga markay joogaan xitaa markay banaanka u baxaan ay caruuraha kale la ciyaarayaan waxaa keeni karaya waxaa keeni karaya akhlaaq xumada guriga ka jirto waxaa keeni karaya cunugii oo laiska fasaxay oo aan lala soconin waxaa keeni karaya marka horeba cunugii lama fahansiinin diin wanaagsan oo maaragtayo looma sheegin waxaasoo dhan baa keeni karaya waalidiintuna ayayna ka socota waxaa kaloo dhici kara ilaahi subxaana wa tacaala inuusan hidaaya la doonin cunugan way dhici kartaa laakiin sabab waxaa u ah waalidiinta waalidiintu hadday ahaadaan dad cad adag oo diinta ku toosan waa tahay dhegeystaani soomaaliya waxa uu leeyahay caruurta oo aan keligay hooye ahaan barbaariyo miyay saameyni kartaa aabbaha ka maqan nolosha ican
waa laga yaabaa ha cunugii maadaama aabbahu meesha ku jirin waa laga yaabaa in uu xumaado because aabihii waa mas-uul hadduu aabihii joogi lahaa oo meeshii joogi lahaa lacnaa dhakaduu ka garaaci lahaa edab buuna siin lahaa akhlaaqeed buu bari lahaa saa daraaddeeda cunug hooye ay soo koraysay wuu wanaagsanaan karaa wuuna xumaani karaa inta badanna waxaa weeyaan sida hadda dhacdadan ku sheego dhammaan dhowo kale macnaha hooyaa soo barbaarisay qofkii aabihii uu ka maqan yahay marka waalidkii ma maqlayaan saa marka sabab way u noqon kartaa singol maadalka inuu cunugii oo maaragtay ay hayni weydo oo akhlaaqiyaadkiisa ay xumaadaan dhegeystaani jabuuti waxa uu leeyahay waxaan arkaa dhalinyaro aad u fara badan oo markaasi loonsan isticmaalo daroogada iyo maandooriyahaasiiba wiilasha iyo khaadka waxbaa kala haysta oo wuxuu ka dhigay kuwa aan yacni mustaqbal iyo noloshooda xitaa aan diiradda saarayn waalidiintu maxay samayni karaan xitaa culummada iyo dowladaha dowladaha maxay samayni karaan si ay arrinkaasi u baabi'iyaan ilmaha noocaas oo kalea kuwa qayilo maandooriyaasha cuno iyo waxyaalaha maaragtay dhibaatada keena cuno waxaa weeyaan waxaa la sameyni karaa maaragta waalidiintu inay dhaqan cilin u sameeyaan halkaasi ayuu noogu egyahay barnaamijkeena maanta ee balse ay loobin inaad caruurtaada dhegaysisid barnaamijka sisima sheeko sheeko oo hadda inoo xiga sidoo kale waad mahadsantahay khabiirkeena maanta ismaaciil sida wacan oo aad qayb uga noqotay barnaamijkeena dhammaantiin waad ku mahadsantihiina jaanqaadkiina barnaamijkeena maanta
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko
mise waxay weeg yihiin kuwa dhadhan macaan fadlan meeshuma kartaa saxbeer oo kuwan caanahaaga
alla caanahani waxay ku macaanaan lahaayeen in lagu cuno baskood haye saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkiisa si mashaaka sheeko dhammaanteenna waxaan halkaan isugu nimid inaan wada quraacano waxaynoo yaallaa caano buskud rooti ukun iyo subag eelmana wuxuu jecel yahay inuu rootiga subag marsado alla cuntadani aad bay u macaan tahay fadlan nala iisa dhiibi karaa rootiga anigana elmo fadlan ma iisoo dhiibi kartaa subaga haa waa kan elmo elmo iyo abi waxay jecel yihiin inay subaga marsadaan rootiga haddaba yaa yaqaana subaga waxa laga sameeyo ma aqaana balse waa su-aal aada u muhiima haddaba sidee lagu heli karaa jawaabta su-aasha noocaan oo kale ah ayaa saaxiibayaal sidee loo heli karaa jawaabta su-aashan
waxaan doonaya inaan jawaabta ogaado dad waalidkii baan weydiin lahaya dadka xaafadda jooga marka jawaabta inaan ogaada rabo waalidka iyo ama walaalaha ayaan weydiiyaa waalidkaygaan weydiiya ama walaalkaygaan weydiiya dadka waaweyn baan weydiiya san jawaabtu u helo dadkaa weydiin laha waalidkan weydiila iyo dadka xaafadda jooga
halkee ayaad isleedahay subaga waa laga helaa biko anigu waxaan aqaanaa in subaga laga saaro caanaha haa sax waad saxan tahay biko hadda waxaan rabaa halkay caanuhu ka yimaadaan inaan wax ka ogaado haa ilma waa uu yaqaanaa caanaha waxaa laga lisaa xoolaha alla haddaba ka warraba haddii aan su-aashan weydiinno saxa isaga ayaa yaqaana waxa laga sameeyo subaga
hooga salaamisa waxaan doonaynay inaan ogaano halkii subagu ka yimaado
waxaan ognaa in caanaha lagaa liso adiga sacow balse ma noo sheegi kartaa sida subaga caanaha looga sameeyo waa idin salaama saaxiibayaal waad ku saxan tihiin in caanaha laga liso aniga haa waan ogahay in laga sameeyo caanaha subag balse aniga idiima sheegi karo habka loo maro waa muhiim taasi waayo tallaabada u horraysa aan doonayna inaan ogaano waxawiyanalka caano ka yimaadaan muu ugu horrayn waxay daryeela xoolodhaqatada oo waxay siiyaan caws iyo biyo marka xigta cawska iyo biyaha ayaa waxay iga caawiyaan inaan godlado waxaana u fududaato xoolodhaqatada inay caaniga maalaan intaas ayaan idiin sheegi karaa balse haddaad doonaysaan inaad ogaataan sida subaga loo sameeyo waxaad wax ka weydiin kartaan xoolodhaqatada waad mahadsan tahay sacow allah yaan kala weydiinaa sida caanaha looga sameeyo subaga haddii xoolodhaquhu yahay qofka caanaha maala ee qaada asagaa garanaya bal aynu weydiinno
waa fikrad fiican bikuu ina keena
waan ku salaamay waxaan ka socdaa si simi sheeko sheeko elma wuxuu doonayaa inuu ku weydiiyo waxa laga sameeyo subaga dhammaantiin soo dhowaada cilmow waxaad timaadeen meeshii ugu wanaagsanayd ee aad ka heli lahayd aan jawaabtiinna haddaba aan idiin sheego habka ugu wanaagsan ee loo sameeyo subaga marka hore caanaha dhayda ayaa la kaydiyaa muddo kadib caanahaas waxay isu beddelaan galoor kadibna waxaa lagu shubaa haan afkana waxaa looga xidhaa xadhoob islamarkaana waxaa lagu adkeeyaa lingax si aysan caanuhu kaaga daadan marka la lulayo haantana waxaa la saaraa kodob yar ama waxaa loo dhigaa barkin si ay kuugu fududaato lulitaanku kadibna waxaa loo qaadaa hees howlaadyo ay ka mid yihiin homaalayow xeedheexanay buloyibax hantii qorigay kaala jeeb labaqaalayn kula boobtay labaqaalayn kula boobtay labaqaar lagu kala dhig homaalayow xeedheexanay buloyibax geerdheer laga soo lulgel jiray ku qoraasay arfakataybaan raadshay alifiyay baan doonay obalayawedehaneboloyiba mafiyobidoge mafurtaan laga nuugay mafaraha lagugu dhuuqay obalayawhedehanayboloyiba jibigana inadaales waxdabada logooyay waa subag daradiisi siridoisadka aaway
ilmu waxa uu arkaa dufan dulaha haabaya caanaha dushooda aniguna waan idin mahadcelinayaa waxaan mar walba jeclahay inaan ka jawaabo su'aalaha dadka elmo subaqaana hore u sii qaado oo la wadaag saaxiibadaada iyo qoyskaaga haye asxaabta ilma beritu wuxuu idiin keenayaa subag dhammaanteenna waxaan ku tarsan doonaa quraacda waayahay sug elmo eerni su'aal ayaanu helaye erni erni erni waykan waykan marka hore aan dhadhamiya subaga suga macaan haddaba beerta maxaa ku qabtaa erni waxaan doonayaa inaad soo weydiisid asxaabteena kale inay ogyihiin halkay caanuhu ka yimaadaan wah wah waa su-aal aada u muhiima jawaabteedana hadda ayaan idiin keenaya waa idin salaamay saaxiibayaal waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aashayda gabdhaha iyo wiilasha beertaan ku ciyaaraya waa idin salaamay waxaan ahay erni oo ka socda sisimi sheeko sheeko erni waan ku salaamay waxaan ahay cali magacaygu waa shukri erni waxaan ahay toofiiq erni waan ku faraxsanahay la kulankiina su-aashaydu waxa weeye halkee laga sameeya cuntooyinka aadaadka u jeceshihiin erni anaa ka hormaraya aadna waxaan u jecelahay bariista laca waxaa laga sameeyaa hilib bariis kaarood iyo saliid aadaan u jecelay bariis dalaca wah wah sidoo kale aniguba waan jeclahay bariiska la dalacay haye adiguna shukri eerni waxaan ka helaa sabaayada maraqale waxaa laga sameeyaa bur sonkor iyo saliid mar walbay hooya sabaayada sameynaysa waan caawiyaa allah sabaayad sabaayada aad ayay u macaan tahay hadda runtii gaajo ayay haysa waxaan rabaa inaan cuno sabaayad
cuntooyinka waxaan ugu jecelahay xalwada waxaa laga sameeyaa xalwada bur saliid sokor iyo qorfe
alla waa ku faraxsana inaan ogaaday habka loo sameeyo cuntooyinka saaxiibayaal idinkuna waa ku mahadsantii jawaabayna hadda waxaan aadayaa saaxiibaday oo waxaan wada samaynaynaa xalwad
iyo xarafkeena maanta xarafkeena maantana waa ba waxaana loogu dhawaaqaa ba sida bisad haye asxaabta qiimaha leh waa naga intaasi xarafkeeni maanta
bisadu waxay ka bilaabmataa xarafka ba maxaa kaloo ka bilowda xarafka ba xagaag aray kale oo ka bilowda xarafka ba waa burcad elmo shaqo wanaagsan haye asxaabta aniga bikuu maanta waxaan baranay xarafka ba haye asxaabta ma sheegi kartaan eray kale oo ka bilowda xarafka ba
waan idin salaamay asxaabta waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan inii hayaa hees aad u macaan heestan oo ka hadli doonta su'aal weydiinta iyo sida looga jawaabo waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan ma og tahay ma og tahay sida waxyaalaha loo sameeyo ma og tahay ma og tahay sida loo soo saaro subaga garoorka iyo macmacaanka iyo burcadka ma og tahay ma og tahay caanaha garoorka ma og tahay waxa laga sameeyo ma og tahay xalwadda waxa laga sameeyo haddaba ma og tahay sida loo sameeyo buriyo sonkor iyo saliid ma og tahay in laga sameeyo ma og tahay isweydiintu waa lama huraan ma og tahay carruuray waa lama huraan
waana salaamo saaxiibayaal kusoo dhawaada cayaartii baan aad ayaan u jeclahay inaan matalara oo aan iska dhiga codkiisa ciyaarta maantana waa dalbo codka aad rabtid inaad matashid haddaba cod ayaan ku dhawaaqayaa kadibna waxaad sheegaysaan codka uu yahay ma fahanteen haddaba aan bilowno haye durbaan miishaar iyo foori wanaagsan waxaad doorateen durbaan hee ka warama shimbirta heglada haalwacan markaan waad cashiin dhawaaqa heglada runtii haye markaana biyo shinni iyo shimbir runtii waad shishay dhawaqa shimbirta haye saaxiibayaal aad ayaad u mahadsan tihiin
waan idin salaamay asxaabta oo anigoo abi iyo xilliganii tirada maanta tiradeenna maantana waa laba haddaba aan tirinno inta jeeruu faraska niciyo laba haye laba jeer ayuu ciyi farasku haddaba saaxiibayaal maxay ahayd tiradeennii maanta haa waxay ahayd lambar laba
haya asxaabta tirada maanta waa lambar labo aniguna waan gartay haya biku aynu wada dhahno hal mar si fiican haddaba aynu wada bilowno kaaw laba kaaw laba
mahadsanid bikuu maadaama aynu wada tirinay tirada saaxiibayaal idinkuna dhammaantiin waad isla tirin kartaan haye isla tiriyo koow ilaa labo isla sameeya sida ay bikuu iyo ilmuhu kala sameeyeen allah talow xayawaankani waa maxay geedka aad buu uga weyn yahay wallee maroodigana wuu ka weynaan doonaa maxaad ka hadlaysaa elmo kaalay ballaarag xayawaanka oo elmo ku arkay buuggaan waxay u eg tahay qalajis aad u weyn gaan hal maran arke aad ayuu u weeyahay weligay maan arag xitaa goobta xayawaanaadka lagu xanaanayo kumaan arakin
elmo iyo abi maxaad ka hadlaysaan sawir xayawaan ayaan buuggaan ku arkay balse ma garanayo laakiin wuxuu u egyahay qorata weyn qorrato weyn keen aan arkay haa qorrato ma aha kani waa diinasor waa xayawaan malaayiin sano ka hor jiray laakiin wuu dabar guuray allah ma jirta meel uu elmo ku arki karo iyadoo dhaba hagaag maya waayo wuu dabar guuray maxaad ula jeedaa waxyaabaha dorgo'ay waa uu suulay ama dabarka waxaa laga wadaa hadda xayawaan la helayo ma aha allah haye oo sidee baan wax uga baran karnaa su'aal weydiintu waa habka ugu wanaagsan ee aan ku heli karno xog waafi ah meesha ugu wanaagsan ee aan ka heli karnana waa bugaagta madxafka taalla elmo elmo waxa uu la yaaban yahay waxa uu noqon doono bahalkani runtii elmo elmo wuxuu doonayaa inuu wax ka barto xayawaanka dhaynasoorka aniguba su'aalo badan ayaan qabaa waaw runtii labadiinna waxaad aad u xiisaynaysaan inaad wax ka ogaataan diinasoorka waa hawl fiican dhabtii hagaag haddaba ka warrama haddii aan isla wada akhrisanno buuggan ka hadlaya daynasoorka waa fikrad wanaagsan mahadsanid aabe haye asxaabta maanta elmo aad buu u faraxsan yahay maadaama maadaama aan baranay waxa subaka laga sameeyo sidoo kale waxaan baranay xarafka maanta oo ahaa ba ba ba sida ba iyo sidoo kale tirada maanta oo inoo soo bandhigtay abi haye muxuu ahaa haa wuxuu ahaa nambar labo waad ku mahadsan tihiin la jaan qaadida susimisha ka sheeko kulanti dambe oo xiisa leh
naseexada maanta waalidka qaaliga ah carruurtu waxay mar walba jecel yihiin inay wax waliba ogaadaan oo ay bartaan waxaanay qabaan su'aale aan dhammaan lahayn kaana weydiinayaan wax waliba oo ay arkaan amaba ay maqlaan tixgeli su'aalaha ay qabaan carruurtaadu iskuna day inaad jawaabaha isla raadin kartaan haddii aanad jawaabta garanayn waa caadi in aad ku dhahdo ma aqaani waxaanad raadisaa xogta su'aalahooda oo u hel jawaabta caadi bay ka dhigi kartaa in ay su'aal weydiin karaan oo waa caadi in jawaab waliba markaa aan la helin oo la raadsho tusi si aad u qadariso dadkaaga adiga oo weydiinaya su'aalo marka carruurtaada aad la joogto waxaad ka yaabi doontaa jawaabaha ay dhiibi doonaan carruurta qaaliga ah halkay ka imaataa cuntooyinka aad jeceshihiin nagala soo xidhiidha nambarka watsappka noogana soo jawaaba su'aalaheenna waxaad nagala soo wadaagi kartaa fikradaada iyo talooyinkaaga isla lambarkaas ka dhegayso simsami sheeko sheeko dalalka soomaaliya star f m kenya star f m etoobiyana radio fana